SBS Radio.
sanad walba dhalinyaro aada u fara badan oo soomaaliya ayaa waxa ay ka qalin jibiyaan jaamacadaha ku yaala ee dalkan australia gaar ahaan magaalada melbourne haddaba jaamacadda lagu magacaabo latrob university ayaa waxa ay bilowday inay daraasad ka sameyso dhalinyarada jaamacadaha australia ee kaga baxay soomaalida ah sababta ay shaqo ugu la-yihiin cilmigii ay soo barteen haddaba daraasadaasna waxaa ku dhiirigeliyey amba ka codsaday in jaamacaddu ay sameyso hay-adda himilo connect oo iyadu ah hay-ad markeedii horeba loo aas-aasay in ay caawiso dhalinyarada sidan oo kale jaamacadaha uga baxay islamarkaana shaqo la-aanta ku haysa magaalada melbourne ama dalkan australia stuudiya waxaa igula sugan madaxa hay-adda himilo connect cabdicasiis faarax marka hore kusoo dhawow idaacadda s b s marka labaadna maxaa jaamacadda latroob aad ugu dirteen in ay daraasad ka sameyso shaqo la-aanta haysata dhalinyarada halkan wax ku baratay waa mahadsan tahay baafo sida aad sheegtay dhalinyarada soomaalida ee kasoo baxa jaamacadaha ee wadankan ku yaala aad bay runtii u tiro badan yihiin waana sii badanayaan maadaama aanu hadda gaarnay generatinkii labaad ama jiilkii labaad ee soomaali oo halkan ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay jaamacadina kasoo baxayo laakiinse anecdotally marka la fiiriyo shaqooyinka ay helaan kuwa dhalinyarada dhalinyarada kasoo baxda jaamacadaha marka loo eego dhalinyarada kale ee wadankan jooga ee aan ayaga soomaali ahayn ama main streamka la dhaho yacni mujtamaca guud ee australiyaanka ah ee shaqo helitaanka dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay ee soomaaliyeed runtii aad ayay u hooseysaa taasna waxaa noo sheegay jaamacadihii dadka akademiga ah oo jaamacadaha wax dhigayay dhalinyaradii laftoodii laakiinse meel kasta oo aan tagno ama haddii aan ula hadalno dowladda ama hay-adaha shaqo bixinta wadankan wuxuu ku saleysan waxa la dhaho evidence based qof walba wuxuu ku leeyahay yacni waxaa sheegaysid xaguu ku salaysan yahay cilmi baarisma laga sameeyey taas baa markaan ugu qasabtay in aanu contracti ku siino jaamacadda latrop university in ay noo sameyso baaritaankaasi si aanu ugu helno cadaymo ku salaysan evidence ama scientific evidence ku salaysan oo aanu markaas hordhigi karno cidda ay qusayso si wax looga qabto baaritaanka ay sameyneyso jaamacaddu haddii aad noo sharaxdo waa caynkee
baaritaanka waxa weye waxay fiirinaysaa access iyo outcome marka hore yani sidee u galaan dhalinyarada soomaalida jaamacadda ma u fududahay inay jaamacadaha galaan inay dhammeeyaan ma u fududahay ta labaadna waxaa la fiirinayaa markii ay jaamacadaha dhammeeyaan shaqo helitaankoodu waa sidee fursadahooda shaqo maxaa ka hortaagan haddii aysan shaqo helin maxaana ay samayn karaan ayaga dhalinyarada iyo dadka waaweynba dad waaweyn waxaa jirta ayagana jaamacadaha dhigta dadka maxay ayaga samayn karaan qofka jaamiciga muxuu samayn karaa si uu u horumariyo fursadaha shaqo jaamacadaha wadankanna maxay samayn karaan si ay u caawiyaan dadkan waa maxayse doorka kaga aadan dowladda ama ha noqoto tan hoose ama ha noqoto tan stateka ama ha noqoto tan federaalka iyo hay-adaha madax bannaan iyo ganacsatada intaba kaalintooda maxaa weeye si loo horumariyo fursadaha shaqo ee soomaalida
marka muddo intee la eg bay hadda ay gacanta ku hayaan jaamacaddan latroob in baaritaankan ama cilmi baaristan ay sameeyaan goormeysi ayay soo gabagabeynayaan
ilaa muddo lix bilood ayay wadeen waxaan rajeynayna hadduu ilaah yaraahdo in lasoo afjaro novembar sanadkan kadibna si ma aragtay aanu ugu aadino xiliyada ay dowladaha siiba tan federaalkii stateka ay sameeyaan qoondooyinkooda ama ha noqoto tan shaqo bixin ama ha noqoto tan caawinta training iyo waxyaabahaas marka lix bilood ayay socotay way sameeyeen interviewskii literature review ama inay fiiriyaan waxyaabihii waxaan rajeynaa haduu ilaa yarado inay soo afjaraan november sanadkan haduu ilaa yarado meelaha marka cilmi baaristu ay ka sameynayaan mathalan ma waxa weeyaan meelihii dhalinyaradan ay shaqada u doonteen ee shaqada ay ka waayeen miya waa waa caynkee marka cilmi baarista waxay ka kooban tahay saddex weji ka hore waxay wey maxaa laga qoray soomaalida yacni een, dhibaatooyinkan haysto haddii aad eegtid soomaali ahaan iyo yacni ama ha noqoto waxbarasho ama ha noqoto een, ah, shaqo iyo shaqo abuuris eh, ama ha noqoto wax guud ee soomaaliya ku saab wax laga qoray runtii aad bay u yaryihiin een, ah, markii laga reebo waxa muuqda een, doctor ah, yuusuf cumar researchka uu ka sameeyey oo isbarbardhigii soomaalida maraykanka iyo soomaalida halkan Een, marka mid in la eego literaturega iyo wixii laga qoray soomaalida ee hore looga qoray midda labaad een, waxa weeye in la eego een, eh, eh, daatarka Eh, jaamacadaha sidaa og tahayba een, ardaydooda ka qalin jibisa saddex ilaa lix bilood kadib way dabagalaan xidhan xaggee joogtaa hadda re- waxay ka qaadaan maaragtay eh, review oo xaggee wax idiin marayaan shaqo ma heshay haddaa shaqo heshay meeqay kugu qaadatay Een, taasna in- in la dabagalaa marka een, dadka lala hadla waxaa ka mid ah qaar hadda jaamacadaha dhigta oo ku jira weli kuwa dhameeyey ee, oo aan shaqo helin kuwa shaqo helay een, iyo dad ayaga shaqo abuurtay ee, intaba
Een, dhanka kale haddaynu eegna ma jiraan marka dhalinyaro iyagoo een, jaamacadaha markii ay dhammeeyeen cilmigii ay barteen ay ku shaqaystaan
waa jiraan laakiin runta aad bay u yaryihiin een, soomaalida een, waxyaabaha hadda noo soo baxay ee, researchka hordhaca ee jaamacaddana la wadaagto waxaa ka mid ah in qofka soomaaliga ah ee ka qaata shahaado jaamacad een, wadankan Aus- australia uu fursadaha jaamacadda kala mid yahay sida qof iskuulka kaga tegay galaaska tobanaad marka la eego mujtamaca kale
aada u mahadsanta cabdicasiis faarax
wadaan badan
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.